جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada hadduu alle idma saakaan idinkugu heennana waxaa ka mida kooxda riddada ayaa qiratay in maleeshiyaadkooda looga itaal roonaaday dagaalkii ka dhacay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe madaxa kooxda riddada soomaaliya oo ay soo wajahday cabsi dhanka amniga ah ayaa ka dalbaday dowladda turkiga inay siiso ciidamo u gaar ah oo ilaaliya ammaankiisa waxgaradka beesha biyocadde ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa ka warbixiyay xaaladda guud ee deegaankaas oo in ka badan konton maalmood ka hor ay la wareegeen ciidamada mujaahidiinta qarax lala beegsaday maleeshiyaadka riddada ayaa ka dhacay degmada yaakshiid ee magaalada muqdisho beesha dabare oo ka mida beelaha dega wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa hadiyad xoola nool oo geela ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore ee dagaalka
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي waa subax arbacaa taariikhda hijrigana waa shan iyo labaatanka bisha shawaal sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan kooxda riddada ayaa qiratay in maleeshiyaadkeeda looga itaal roonaaday dagaalkii ka dhacay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe warbixintan waxaa inoo haya marwaan maxamed
markii ugu horeysay ayay kooxda riddada soomaaliya qiratay in maleeshiyaadkeeda looga adkaaday degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellaha dhexe halkaasoo isbuucii lasoo dhaafay uu ka dhacay weerar aad u culusa cabdilatiif sanyare oo ka tirsan xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxda riddada ah ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada mujaahidiinta ay si xun u jebiyeen maleeshiyaadka kooxda riddada isagoo wixii ka dhacay degmada aadan iyo baal ku sufeeyey guuldarro soo gaartay caskarka riddada xildhibaanka dabadhilifka ah ayaa madaxda kooxda riddada ugu baaqay inay kala diraan maleeshiyaadka murtadiinta qaarkood ah kuwaas oo uu ku eedeeyey tabardarri iyo inay siraha ciidanka dibadda u faafinayaan maya loo lama bixin xeelo dagaal sideedaba dawladi xeelo dagaal argixisa meel ogama baxno xukuumaddu difaacahaya annagana shacab buu noo qabay annagu shacab maahin xeelo dagaal jabhadi ma leh marka waxaas wax dal looga baxa ma aha xeelo dagaala loogama bixine dowladda waa looga adkaaday laakiin waxaa adayga looga adkaaday ma aha in laga ciidan bareeya laba ka saddex jeer dowladdaa ciidan badnayd waxay isku miltimacaw isley meelay ka soo jeedanayaan aqoon iyo ciidankii qaranka oo hadac dowladda ka jira dhexdeeda ayay ku dhacday in la qabsado aadan yabaan istiraatiijiyad dowladeedna loogama bixin marka waxaad qabtaa inay tahay habacsanaan dowladda dhinaceeda ka jirta sababta loo qabsaday aadan yabaal habacsanaan habacsanaan iyo kalsooni xumo ku abuurantay ciidanka ayaa keentay in aadan yabaan la qabsado madaxweynuhu inuu dagaalkii markii aadan yabaan la qabsaday uu maalintiiba yidhaahdo maalmaha nalaga adkaaday waa nalaga adkaaday in madaxweynuhu siduu rabaa ula jeedee waa ka fakaday warkaas dhinaca kale cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag oo ah wasiirka amniga kooxda riddada ayaa ka hadlay macrikadii aadan yabaala isagoo warbaahinta la hadlaya ayuu qiray in maleeshiyaadkooda laga qabsaday magaalada balse wuxuu ka hadaaqay in xeelad dagaal ay uga baxeen magaalada degmadaas aadan yabaal oo mataqaanaa ee, muxuu ahaa hadda la leeyahay ay xoogga saareen usbuuci dhoweyd degmada aadan yabaal markay culeyskaa saareen ee ciidanku wuxuu ku qasban yahay inuu dib u gurasho xeelo dagaal sameeyo degmada aadan yabaal oo sabab farsamo muxuu ahaa ciidamada uga baxeen aadan yabaal xeelo dagaal baa looga baxay culeyskaas ay soo saareen waxaa la go'aamiyey in dib looga baxo mana sii haysan karaan kumana dhacaan dib u gurashadaas weeye aadan Waxaa yabaal raba- marka laga soo tago deegaanada kale iyana waxaa laga soo baxay waxaan ku eh, eh, idhi xeelad dagaal.
waad qabsan kartaa waa laga qabsan karaa wax weyn ma ahan laakiin meel haatan aan dhihi karna meeshaasa istaraatiijiyadooda laga qabsaday muxuu ahaa oo dib u gurasho xeelo dagaal looga baxnay aadan yabaal waaye in ka badan saddex boqol oo askari ayaa lagu dilay macrikadii degmada aadan yabaala iyadoona mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen sanado hub ah iyo gaadida cadowgu ka cararay mahadsanid marwan madaxa kooxda riddada soomaaliya oo ay soo wajahday cabsi dhanka amniga ah ayaa ka dalbaday dowladda turkiga inay siiso ciidamo u gaar ah oo ilaaliya ammaankiisa nuur cali warsame abuushayba ayaa faahfaahinta warbixintan inoo haya tan iyo markii murtad xasan garguurte uu ka badbaaday weerarkii iskudayga dilka ahaa ee uu la kulmay bishii maarso ee lasoo dhaafay ayay sii kordheen cadaadisyada amni ee uu la kulmayo warar soo baxay ayaa sheegaya in madaxweynaha riddada uu dowladda turkiga ka codsaday inay siiyaan ciidamo gaar ah oo suga amniga xarunta villa soomaaliya kadib markii uu la kulmay digniino isdabajoog ah ilwareedo ay soo xiganayso warbaahinta turkiga ayaa tibaaxaya in erdogan uu xasan sheikh u ballanqaaday in uu ciidamo ugu deeqayo kuwaasoo la wareegi doona ammaanka xarunta madaxtooyada islamarkaana xafiiska murtad garguurta ku rakibi doona qalab lagu sugo ammaanka weerar bishii lasoo dhaafay ka dhacay afaafka hore ee madaxtooyada villa soomaaliya ee magaalada muqdisho ayuu xasan gurguurta si dirqi ah uga badbaaday waxaana burbur xoogan soo gaaray qaar ka mid ah kulanyadii gaadiidka ahaa ee galbinaysay wararka ayaa intaasi ku daraya in xukuumadda riddada ee ankara ay ogolaatay inay saraakiil amni ku xoojiso ilaalada xasan gurguurte ammaanka magaalada muqdisho ayaa faraha kasii baxayay isbuucyadii lasoo dhaafay iyadoo dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab ay dhowr jeer madaafiic ku weerareen xarumaha ugu muhiimsan kooxda riddada sida madaxtooyada garoonka diyaaradaha xarunta nabad sugidda iyo xerada xalane oo saldhig weyn u ah shisheeyaha duulaanka ku jooga waddanka mahadsanid abuushayba waxgaradka deegaanka biyacadda ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa ka warbixiyey xaaladda guud ee deegaankaas oo in ka badan konton maalmood ka hor ay la wareegeen ciidamada mujaahidiinta cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya kadib furashadii mujaahidiinta ee magaalada biyacadeh ee wilaayada shabeellada dhexe oo mujaahidiintu ay la wareegeen kowdii bisha ramadaan waxaa magaalada laga dareemayaa amni deganaansho iyo soo kabasho dhinac weliba ah bulshada magaalada ayaana muddo laba bilood ah hoos harsanaya raayada towxiidka idaacadda islaamiga ah ee andalus oo dhowaan booqasho ku tagtay magaalada ayaa halkaasi kula kulantay naqiib mukhtaar xurshow oo ka mid ah waxgaradka wilaayada shabeellada dhexe naqiibka ayaa ugu horreyn ka warbixiyey taariikhda magaalada iyo duulaankii ay kusoo qaadeen cadowga gaalada iyo murtadiinta isugu jiray degmadan waa degmo soo aasaasantay kontomaadkii kun iyo sagaal boqol kontonkii magaalooyinkii soo asaasmay ayay ka mid tahay intaas waxay ka dambeeyey xiliyaal waxaa joogay dowladdii maxamed siyaad barre kadibna marxalad badan ayay soo martay hogaamiye kooxeedyada xilligooda ayaa lasoo maray kadib waxaa soo gaartay wilaayadda islaamiga ah iyadoo nabad iyo barwaaqo lagu jirana tobankii februari laba kun toban iyo lixdii waxaa soo weeraray ciidamadii burundiga iyo kuwii murtadiinta oo isbahaysanaya xilligaas ayaanan magaaladan ka tegay dadka ka baxaan ka mid ahay taqriiban waxaan moogahay magaaladan muddo sagaal sano ah ayaan moogahay hadda oo ay ku soo noqotay gacanta shareecada islaamka ayaan haddana haddana mar kale soo gaaray dadku waxay ku nool yihiin barwaaqo iyo bashbash ayay ku nool yihiin deegaanada sida aad ka arkayso waa magaalo weyn waa magaalo camiran dadkeeda uu fara badan yahay dakhli fara badan leh nicmooyin fara badan ilaahay siiyey dhulbeereeday leedahay dhaqaalo lafdhabarka xoolahay leedahay wax badan ayay magaaladan ilaahay ku mandhaystay sidoo kale naqiibka ayaa wax laga weydiiyey kadib furashadii mujaahidiinta ee magaalada iyo kusoo laabashadiisa muddo laba sano iyo bar ah oo uu ka maqnaa runtii arrintaas aad iyo aad farxad weyn ayay igelisay sidoo kale waxay farxad gelisay dadweynihii aan la noolaa jiray oo aan ku dhaqnaa oo yaqiinay aan naqiibka u ahaa si farxad lena waa laygu soo dhoweeyey magaalada gacmo furana laygu soo dhoweeyey ehelkii iyo aqaaribtii iyo guud ahaan intay taqiinaba gacmo furan ayay igu soo dhoweeyeen anigana sujuudu shukri ayaan u dhacay markii aan magaalada aan imiday farxaddayda mid lasoo koobi kara ma ahayn intaas waxay ka dambeeyeen hadda shaqadaydii shaqo maalmeedka ahayd oo naqiibnimo ayaan hore u galay dejinta dadka ayaan ka qayb qaatay dadka bulshadu waxay ahaaday bulsho cadow kusoo duulay balaayo oo dhex dhigay haddii laga soo qaado ee ka bixitaankii ugu dambeeyey labay sane bar ayaan ka maqnaynay labada sane iyo barkaas dhibaatada cadowga halkaan uu ka geystay wax lasoo koobi kara maahan haddii aad dhihi lahaday bulshada sida uu isugu diray sida dadku ugu baaba'ay dadku uu kala qoqobay wax lasoo koobi kara maahan dhaqaalahooda haddii dhanka kale aad fiiriso beeraha ay dadku ku noolaayeen iyo webiga ayay ku noolaayeen aad iyo aad ay ugala dagaalameen inaysan dadku dhaqaale helin oo ay kuwa baahi ku nool markasta ay ahaadaan ayay badeen dadka taasna marka ilaahay baa ka dulqaaday alxamdu lilaahi ayaan leenahay allaana uga mahadcelihaynaa taas ugu dambeyn naqiibka ayaa xusay in bulshada magaalada kadib markii ay ka xoroobeen saliibiyiinta iyo murtadiinta muddo sannado ah dhibaato ku hayay ay hadda dib u bilaabeen iskutashi bulsho tacabka beeraha ganacsiga iyo dhaqashada xoolahana si weyn looga dareemayo dadku waxay ku jiraan tacab iyo ilay ku madaraadeen nolosha inay soo noqoto ayay aad iyo aad ugu jiraan beerihiyaa la tacbuu haayaa haddii ay noqon laheeday dhanka webiga waxaa jira badara iyadana laga guraayo beero hore u tacbanayo hadda soo go-aa jira marka nicmo fara badanaa muuqatay alxamdulilah dadku marka haddii ay heleen nabad oo ay marka dhiigooda u baryey oo cadowga u isku diray oo ka dhaqaaqay oo usan meesha joogin oo laga dulqaaday ilaahay uu ka dulqaaday ragna uu ku dadaalay nicmo badan ayaa noo muuqata waxaan leenahay nicmadaas ilaah noo xasiliyo magaalada biyo cadde ayaa ka mid ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayada shabeellada dhexe oo bilihii lasoo dhaafay laga xoreeyey maleeshiyaadka murtadiinta shacabka ku dhaqan ayaana hadda u bilaabatay nolol cusub oo gelinaysa rajo ah inay kasoo kabanayaan dhibaatadii ay ka dhaxleen duulaanka ashhadalla dirirnimo mahadsanid cabdiqani qarax lala beegsaday maleeshiyaadka riddada ayaa ka dhacay degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiintu waxay saaka howlgal qaraxa la beegsadeen bar kontarool oo maleeshiyaadka riddadu ay ku leeyihiin xaafadda caymiska ee degmada yaakshiid ee magaalada muqdisho sidoo kale isla banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay shalay qarax la beegsadeen bar kontarool oo maleeshiyaadka riddadu ay ku leeyihiin xaafadda siisi ee degmada dayniile ee magaalada muqdisho dhimashada inta la xaqiijiyey waa hal askari oo murtad ah dhaawacana waa hal askari oo isla murtad ah oo dhaawiciisu garaaba yahay dhanka kale wilaayada hiiraan saddex askari oo murtadiin ah ayaa dhintay afartan kalena way dhaawacmeen kadib markii uu la ragmuday gaari biji ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka murtadiinta kaasoo marayay deegaanka cali ganey oo u dhexeeya magaalooyinka beledweyne iyo moqokori gaarigan ayaa sidoo kale dilay laba ruux oo shacab ah oo waddada marayay xilligii uu rogmanayay inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu